bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa isniin taariikhdu ay ku hastaysan tahay kow iyo soddonka bisha julaay sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ogolaaday qaarijiinta sarkaal ka tirsan ciidanka waa ururka al-shabaab kaasoo ku dhuumaalaysanayay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose war qoraal ah oo bartiisa facebook uu soo dhigay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayuu ku sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ogolaaday weerar qorshaysan oo laga fuliyo deegaanka toorotorow halkaas uu ku dhuumaalaysanayay sarkaal la rumaysan yahay inuu yahay ninka inta badan soo maleega qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka dhaca magaalada muqdisho kaasi oo ay soo gudbiyeen xogtiisa ciidanka maraykanka ee qaybta ka ah howlgalka soomaaliya ka soconaya lagula dagaalamaya shabaab waxaana la tilmaamay in ciidankan howlgalka africom ee maraykanka ah ay usoo gudbiyeen madaxweynaha soomaaliya dabadeedna u ogolaaday madaxweynaha in weerar qorshaysan lagu qaado laguna qaarijiyay sarkaalkaasi sarkaalkan oo magaciisa weli aan la shaacin ayaa la tilmaamay inuu ku geeriyooday weerar duqeyn oo ka dhacay deegaanka torotoro afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ay heli doonaan gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa ah gaar ahaan kuwii wax looga qabo waayey gudaha dalka soomaaliya hadalkani waxaa ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xafiiskiisa kasoo diray dad soo indhiindheeya xaaladda caafimaad dadkii dhaawacyada ay kasoo gaareen qaraxaasi kuwaas oo isbitaalada magaalada muqdisho ku booqday dadkaasi doctore samarian oo xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan dhinaca arrimaha bulshada ayaa sheegtay in ay ku celiyeen qoraalkii ay kasoo sameeyeen isbitaaladii ay tageen waxayna tilmaantay inay soo arkeen dad ay xaaladooda caafimaad aada u liidato oo aan dalka waxba looga qaban karin kuwaasoo u baahan gargaar dalka dibaddiisa ah waxayna sheegtay inay la wadaageen madaxda dalka qaarkoodna weli ay u dhiman yihiin sida ay ka dhawaajisay waxaan soo aragna wallaahi dhaawacyo culculus oo yaala isbitaalka waxaa kamid ahaa nin kooma ku jiray oo madaxa waa dhib weyn kasoo gaaray waxaan kaloo soo aragnay dad ay lugta olaga ugu go-day oo meesha loogu soo tegay lugtooda waxaan soo aragnay dad ku dhintay oo dhaawac halisa iyagoo guban meesha intii la geeyey waxa lagama qaban kara la yidhi oo isbitaalo kale loo daabulaayo wallaahi dhib weyn oo culus ayaa meeshaas yiilay ilaahay ummadda soomaaliyeed ha dalaalo kheyr qabta ha usoo gujiyo dadku rag iyo dumarba isugu jireen iyo ciyaar wallaahi sidaa ogtaaba xukuumadda xukuumaddan iyo xukuumadihii horebo in dadka lama dayaco haddii dhib dhaco oo iisheeg dhibkaas oo kala dhaco wixii dardaran oo meeshaas jeeso lagu arko waa waa la guraa oo meelihii isbitaal loogu heli kara iyo sidii wax loogu qaban karaa loogu qabtaa warshihii aan u tagnay isticmaalkeena waxaa kamid ahaa in aan soo soo hubino dhaawaca halista ee waddanka wax loogu qaban karo iyo kan aan loogu qaban karin waan soo tiro koobnay si qoraala iyo si sawirba waa usoo gudbinay waxaana la wadaageynaa madaxdeena sarkare ee xafiiska si wax loogu qabto ummadaas muslimiinta ee meel cidlaha ku baabi'eysa iyagoo wax ay galabsadeen lahayn madaxweynaha maamulka galmudugga axmed geelle xaaf ayaa waxa uu sheegay in uu booliska la gey doono goobaha dagaalbeeleedyada ay kusoo laalaabteen ee qeybo ka mida deegaanada galmudug ay ka haramiso asigoo dhinaca kalena ka hadlay dagaalada kusoo laalaabtay galmudug iyo sidoo kale dhimashada dadka deegaanadaasi ku dhaqan axmed geelle ducaale xaaf waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si deg dega looga hortago dhibaatooyinka sii soconaya ciidamada booliska ah ee uu qeybiyey nambarada ay kaga mid noqonayaan dowladda federaalk soomaaliya booliskeeda ayuu sheegay inay tahay mid dadaal badan ay u galeen haatanna ay heli doonaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin
waxaan idiin sheegaya horta booliiska maxalihiisa madaxweyne ku-xigeenkuna waa idiin sheegay anagoo idiin sheegaya booliisku waa waardiyaha ummadda wey waa midka la rabo in dadka uu hagaajiyo dhaqan fiican kula dhaqmo waa midka maantida iyo carruurta iyo dumarka la rabo inuu ilaaliyo waa midka la rabo inuu meel kasta uu joogaba qof kasta oo soomaaliya ama qof kasta oo waajib ka saaran yahay inuu ilaaliyo oo gacanta qabto wey anagu waxaan idiin ballanqaadayaa meelaad ku xirtaan baan idiin samaynahay inaad soo qabataanna waxaan idiin siinayaa exas ama waa idiin sahlayaa inaad soo qabataan tuugga iyo ninka xun intaan xerada joogno dawladdu waxaan isku taxarujin doonaa sidii loo tayeyn lahaa xabiiska ma rabna dagaal ma rabna dad dambe in lagu dhifto labadii aada ogtihiin labadii maalmoodoo dagaalku meesha ka socday boqol qof baa fursadda ka baxday oo wax dhintay iyo wax dhaawacmay boqol war boqol maanta miyay naga go'daa boqol nagama go'do mid kalena mid kalenu naga dhintana ma rabno ilaahay nimankaa tawfiiqda ha waafajiyo tawfiiq ma hayaan ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo wax alaali wuxuu uba idin maqan waa helaysaan idinka maqan waad heli doontaan wax alaali wuxuu idinka maqan waad heli doontaan ku kala gala wax walbana waad helaysaan insha allahu tacaala
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay in uu dhibaato ku qabo joogista ciidamada midooda afrika ee amisom gudaha gudaha gobolkaasi kuwaas oo ku eedeeyey maamulku in aysan wax wada shaqayna ka haysan waxa uuna tilmaamay keliya inay bannaanku soo baxaan ciidamada amisom xilliyada ay saanadaha kala gudbisanayaan ama raashinka waxa uuna tilmaamay intaasi ay tahay mid aan sii socodsii karin wadashaqayntii looga baahnaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax ribood ah oo ay ka qaataan ciidanka dowladda iyo maamulka sidoo kalena ma jiro wax ribood ah ay usoo gudbiyaan dhinacooda waxa uu sidoo kale tilmaamay inaysan ka warhaynin xeerada ay ku sugan yihiin dhinaceeda kale waxa jooga sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose shaqaxumada ciidamada amisom ayaga ruuxoodu aysan wax ay qabanayaanba aysan jirinba oo haddii wax kasta oo riboodoo la siiyana aysan qaadanayn ayagiina aysan waxay qabanayaan xeryaha waxay kasoo baxaan markii raashin la gudbinayo keliya xeryaha kasoo baxaan shaqaxumadeedu waxay gaadsiisan tahay inta raashinku maqan yahay hal qof ayaga kamid xeradaba inaysan kasoo baxin oo xerada derbigeeda xagga waxa taagana kaysan fiirin waxaa loo gudbi karaa ciidanka amisom iyo ciidanka dawladda soomaaliya oo isla shaqeeya iyo maamulladoo la shaqeeyo riboodka la kala qaato meesha dibku ka jiro si fiican loo ogaado iyo ciidamadoo wax qabta iyo riboodkoo la kala qaato iyo riboodkoo la aqbalo iyo shaqo macquulahoo la qabtaa looga gudbi karaa laakiin ma looga gudbayo in maaragtay aan aan riboodka si fiican loo kala qaadanayn inaan dawladnimadu aada u shaqaynayn inaan ciidankii milatariga soomaaliya iyo amisoomtu aysan si fiican isula shaqaynayn inaan maaragtay ciidanka amisom markii raashin ay gudinayaan keliya ay soo baxayaan oo wax kale oo waxqabada oo adiyaal aan la arag weligii looga gudbi maayo siday hadda tahay jaalakay taagantay isticmaar codkaasi aada maqasheen waxa uu ahaa guddoomiyaha shalanbood waxaana hadalkani kasoo yeeray maamulka gobolka shabeellaha hoose uu imaanayaa xilli maalintii shalay dagaal uu ka dhacay gudaha gobolka shabeellaha hoose kaasoo al-shabaab ay ku sheegatay inay ku qaarijisay soddon iyo sagaal askari oo ka tirsan ciidanka midooda afrika ee amisom weli ciidamada amisom wax wara kama soo bixin oo ku aadan dagaalkaasi warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa anigoo ah saaxiibtiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akrinayay intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu